deegaanka buurdheere oo ku tirsan degmada aadale ayaa weliba laaka gebagabeeyey olaadan dhehay tilambeelood u walaale oo wada dego goobtaas iyoona heshiis buu oo nabadeedlu ku deeri olaada heshiiska weliba ay inkubadan muddo sannade geed fadhiyay mas-uuliyiin dowladeed madaxweynaha hirshabel ali guudlaawe madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed siyaasiyiin iyo odayaalka dhaqanka wasiirka dib u heshiisiyiinta maamul goboleedka hirshabeelle cabdulaahi maxamed cumar iyo guddoomiyaha shabeellada dhexe maxamuud maxamed nuur yanan kureyn ku hadali maadaama wasiirka dib u heshiisiinta aan ahay madaxweynahaygana joogo waxaan rabaa inaan idhaahdo marka hore farxad gaaray ii tahay in maanta ay arrintaanu yacnii meeshaan ku dhammaato saddex iyo toban bilood afar iyo toban bilood ka bacdi la soo gebagabeeyo gogoshaan iyo tii ka horaysaba muddo dheer oo yacnii dadaal badanna ay muujiyeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxdii ka qayb qaadatay oo hadda gadaashayda taagan duubabka dhaqanka hadday tahay hadday madaxweynayaal tahay iyo hadday guud ahaan dowladda hirshabeelle xildhibaanadeere iyo dhammaan ay tahayba waxaan rabaa akhyaarta labada beelood qowlan wa ficlan inta ka qayb qaadatay ma iloobin sheekh cabduqaadir soomow iyo sheekh ciise oo runtii gogashaan ayagana u ahay udubdhaxaad ama tiirdhaxaad waxaan rabaa kelimadayda inaan idhaaho waa mahadsan tihiin inta aqbashay qaraabadahayna waa mahadsan tahay waxaan rabaa warku inuu bata lama rabee maanta meesha aan taagannahay iyo waxa la gaaray wanaaggaa in laga faa'iidaystaysan gadaal u naqan yaa muhiimaddu taha madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne cali guudlaawe iyo ugaaskaya imaamka iyo guddiga ka socda mudulood ee nabadoon calijaasto ama guddoomiye calijaasto oo ugu horreeyey iyo saraakiisha iyo qaybaha dowladda hirshabeelle ee garwaddada u soo ahaa waa u mahad celinaynaa waxaan ku faraxsannahay in heerkaan la soo gaaro dadkaanu waa dad walaalo ah waa dad aan kala tegi karin maanta la soo gaaray guulo badanoo ka horreeyana way jiraan dad sidaanoo kale a walaalo ah ayaana la isu madaxweynaha hirshabeelle ali guudlaawi huseen oo gobrow ku hay heshiiskana ku hadali heshiiska nabadeed iyo deereen lamada beelood oo walaalo e dhibaatada deegaankan ka dhacday aad ayaan uga xunnahay waxayna ahayd dhibaato xanuun badan sida ay ku dhacdayna goobjoog ayaan u ahaynay ma ahayn in lagu diriray ceelna laguma diririn cagaarna laguma diririn beer dhegteedaana laguma dagaalamin ee dhallinyaro fidna wadayaala ayaa dadkan fidno dhex dhigay fidnadii ay dhex dhigeenna waxay sababtay in sanada sanawaad la kala maqnaado in dad badanoo qaaliya lagu waayo in deeq lagu waayo in ma aragtayaa agoon maanta laga korinaayo ayaa dadkii talada xumaay ee taladooda ay jiidatay inti kaleentood ayaa laga dhaxlay aad iyo aadaad u mahadsantihiin dhibaatada deegaanka ka dhacday dhibaato la soo koobi kara ma ahan intay dhimata allahu naxariistaan leennahay deegaankaan aan hadda ku sugannahay waan ognahay magaalay aheeday waa lagu ganacsanaayey sidaanayna maanta u taallaa waa u gurma doonnaa sidii deegaankan oo ugu soo naqlahay siduu ahay iyo si ka wanaagsan waa loo gurma doonaa idinkana inaad nabadgelyada ka shaqaysiin aan idinka rabnaa labada daraf haddii ilahay raalli ka noqdo deegaankan meeshaan tuulay aheeday waa ogna guryaa ku yiilay wuxuu gubtoo ku gubtay lama kala gaaro hoostooda ku gubtay oo hanti ahay ganacsigay laheeday dhibaato badan ayaa dhacday oo nafya maale lama kala gaaro laakiin waxaan rabnaa annaga guryaa ugu horreya labaatanka guryo ugu horrayso burdheer annagaa baxayno dowladahan haddii ilahay raalli ka noqdaa dhisayno guddigaanu marsiinaynaa dib u heshiisiinta haddii ilahay inka dambeyn madaxweynihii hore dalka shariif sheekh axmed yana hadalku jeediyey goobta kudhiya heshiiska nabadeeda waa laydin garab taagaya madaxweynaha maqlaysan waxau dhahay meeqa guriyaa tiri madaxweyne aan dhisayna labaatan labaatan guri madaxweyne aan dhisaayo weli wax guriga idin dhisaa ma aragteen maya bilaa waay isgoolladii iyo isbitaalkana waa daba socdaan insha allah adiga weyn iskoolka gal ilmahan ha kula galaano madaxa qorxe adigu masaajidka aad ilmahana masaajidka u wata ya risqiga ahaayo horta rabbi ahaayo maaha rabbi xaggiisa aan ka raadino qorogaa madow iyo wiilkaan madow dalkaa waa dhibeen qoroga madow dembi ma gelina wiilka madow waa dhibka wiilka madow waxa madaxiisa ku jirana haddii laga baxsho wiil fiican noqdo madowga layskuma haystee waxu sameeyaa laysku haystaa madowga waa wada madownaha moogta dhibkuma jiro laakiin waxaan rabnaa madowga meel fiican lala aadaal rabaa haddii qoroga dadka lagu caalisho oo qabiil dadka loo dilo oo kii la arka la furto dhibaatada waa socona maxaa dhinac kana mid kaloo saasaa jooga